ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ninka lagu magacaabo xamse cabdibarre oo goob madal ah oo ay soo buuxdhaafiyeen laamaha kala duwan ee dowladda federaalk sida xildhibaanada saraakiil ciidan iyo xubno kale xamse ayaa si aan kale exleexad lahayn u sheegay oo farta u guday marar badan madaxda dowladda federaalk ay dadayaan daaha ka rogay isagoona sheegay in dowladdiisu aysan ahayn dowladdii bulshada u baahneed sida uu hadalka u dhigay xamse cabdibarre waxa uu tusaale cad u soo qaatay dowlad qufacaysa oo xanuun daran la daaloodhacaysa isagoo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in askariga dowladda federaalk ee aflagaadaynaya bulshada dhaqan xumana la imaanayo ay ka dhigan tahay in dowladdanu ay dhaqan xun tahay maadaama sidaa uu carabka ku dhuftay uu ka turjumayo askarigan dowladda federaalka waxa aan ku sugannahay marka nooca aan ku sugannahay oo qufaca iyo xanuunka ah noocaas ma aha noocii caafimaadka qabay inaan ku kalso noocaas ma doonayn waxaan rabnaa meesha aan joogno iyo noocaan nahay qofka ku kalsoon soomaaliga ah ee raba dowladnimadu say hadda tahay inay ahaato qofkaasi ma doonaayo in waddankan uu dhaqaaqo ma rabo waa in aad ka biyo diiddo noocaan hadda nahay qof kasta oo soomaaliya oo ku kalsoon noocaan hadda nahay inay tahay the best wallaahi meeshii u fiicneedaan maraynaa qofkaas meel uma socdo waa fadhid inuu meel gaarana ma rabo aragtina ma laha meel u socdana ma laha maxaa jira markaad fiirisood qiimayso intaynaan waalan ka horsaanahayn oo hadda soo rartood maanta soo dejiso waad garan kartaa dadku sida la isu bedelay iyo meesha la maraayo iyo halka la maraayo marka micnaheedu ma aha in aynu wax kastoonu yabyabannay hadda inaan fiicannahay ma aha maynaan gaarin wixii fiicnaa kuma dhowin haddii uu askarigu dadka caayo haddii uu askarigu naxariis darro kula dhaqmo dadka haddii askarigu ama booliisku askariga booliiska ahay uu dhaqan xumo la yimaado dowladdu way dhaqan xun tahay dowladdu dadka caydaa dowladdu way naxariis daran tahay dowladdu wataa asagaa dowladdii ah si kastaba ahaatee dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalk ra-iisul wasaarahan uu ka yahay xamse cabdibarre ayaa muddo xileedkooda u harsan sanad iyo bilooyin iyadoona intii ay xilka hayeen ay soo baxeen mucaarado aad u fara badan kuwaas oo doonaya sidii ay u dhicisin lahaayeen dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud waxayna marar badan mas-uuliyiinta sheegeen in dowladdan ay tahay mid fashilantay oo howlgab ah sidii la rabayna aysan noqon waa sida ay hadalka u dhigayaan madaxadda xilalka hayse dowladda federaalk iyo kuwo horey xilaal uga soo qabtay